Dadka Soomaaliyeed oo ah dad u badan xoolo-dhaqatii iyo beeraley ayaa waxaa inta badan saameyn ku yeesha sanadihii la soo dhaafay isbeddelka cimilada, taasoo sababtay abaar daba dheeraatay iyo fatahaad saameyn ku yeelatay dadka beeraleyda ah, taasoo horraantii sanadkan iyo dabayaaqadii sanadkii tegay ka dhacday dalkaas saameyn ballaaran ku yeelatay deegaanada Jubbaland. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland oo ka duuleysa saameynta ay bulshada u nugul ee xoolo-dhaqatada ah iyo beeraleyda ah ee Jubbaland ku nool ay kala kulmaan abaaraha iyo fatahaadaha, ayaa dadaal ku bixisay wax ka qabashada, iyadoona xafiisyo ka furatay deegaanada waqooyi ee magaalada Kismaayo sida Gooboyn iyo deegaano kale. Haweenka beeraleyda iyo xoolo-dhaqatada ah ee gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaanada waqooyi, ayaa soo dhoweeyay xafiisyada Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Jubbaland ee ka furatay deegaanka Gooboyn.
meeshaan hadday nabad jirin waxba ma imaadeen nabadaan iyo gondhidaan waxaa iskale madaxweyne inaa goobweyn laga dhiso wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka dowlad goboleedka jubbaland waan u mahad celinaynaa waayo wasiirka la'aantiis waxba ma samaysan lahayn xanaanada xoolaha Een, madaxweynaheennana waa u mahad celinaynaayoo asiguuba ka horeeya wasiirku ka horeeya Een, wuxuu yidhi dadkayga waxaan iga rabaa inaad beerihiinana tabcataan xoolihiinana dhaqaalaysataan toban xaba doorana aad wadataan lacag hay-adniisiisa aa iska dhaaftaan waa uga mahad celinaynaa marka ugu horeysa madaxweyneheenna maxamed axmed islaan axmed maxamed islaan ma fahantay waxaa kaloo jirto annaga waxaan rabnaa inaan xoolaheena dhaqaalaysano oo xoolo noolgula soo kordhiyo oo dooro nala siiyo oo waxaan rabnaa lo' nala siiyo oo xoolaheenna cooskayna beerahayna aan siisanno gacanka siin ma rabno laakiin waxaan u baahannahay inaan sida xoolihii naga dhammaada abaarihii ay naga laayeen sidaan u soo kaban lahayn in annagana xoolo nala siiyo wasaaradda xanaanada xoolaha waxay noo qabata tababaro badan way noo furte Een, waan qaadanno cooska hadda waa kansaan aan u hagaajinna aad arkahayso waa annaga tababarada aan qaadanno waaye cooskayna inaan hagaajisanno aan laalaabanno een, wixii shiidama oo kaniinac ma laga dhigaya aan ka dhigno Een, cagafaa nala siiyey beeraa noola falay waxaa nala qalabaa noola keenay een, qalabkii beeraha noola keenay abuurkaa noola keenay marka een, waa u mahad celinaynaa wasiirkeenna waa u mahad celinaynaa maadaama juhud badan uu nagu bixiye uu sidaan wax u qabsan lahayn uu noogu dadaale waan u mahad celinaynaa mahad celin weyn aan u haynaa